warqaddii rasuul bawlos u qoray filemon anigoo bawlos ah oo ciise masiix maxbuus u ah iyo walaalkeen timoteyos waxaannu warqaddan u qoraynaa filemon oo ah gacaliyaha iyaga nala shaqeeya iyo walaashayoo afiya iyo arkhiibos oo askari nala ah iyo kiniisadda gurigaaga ku taal nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaadda ilaaha aabbaheenna ah iyo rabbi ciise masiix had iyo goorba ilaahay baan kugu mahadnaqaa anigoo baryadayda kugu xusuusanaya waayo waxaan maqlay jacaylka aad quduusiinta oo dhan u qabto iyo rumaysadka aad rabbi ciise ku rumaysato oo waxaan baryayaa in wadaagidda iimaankaagu uu socodsiiyo aqoonta wax kasta oo wanaagsan oo inoogu jira masiixa waayo jacaylkaaga waxaan ku haystay farxad iyo dhiiranaan badan maxaa yeelay qalbiga quduusiinta adaa qaboojiyey walaalkayow sidaas daraaddeed inkastoo aan masiixa ku leeyahay dhiiranaan badan inaan kugu amro waxa ku eeg haddana waxaan ka jeclaan lahaa inaan ku baro jacaylka aawadiis anigoo ah duqii bawlos maxbuusna ciise masiix u ah waxaan kuu baryayaa wiilkayga onesimos oo aan dhalay anigoo xabbisan kii waagii hore aan waxtarka kuu lahaan jirin haatanse adiga iyo anigaba wax ina tara waan ku soo celinayaa isagoo qalbigayga ah waxaan jeclaan lahaa inaan sii hayo inuu aawadaa iigu adeego inta aan injiilka u xabbisanahay laakiinse ma aanan doonayn inaan sameeyo wax aadan ila ogayn inaan wanaaggaagu noqon dirqi laakiinse uu noqdo ikhtiyaar mindhaa wuxuu cabbaar kaaga maqnaa inaad weligaa haysatid laakiinse aadan mar dambe u haysan addoon sidiis ilowse si mid addoon ka wanaagsan oo ah walaal aan khusuusan anigu jeclahay laakiinse adigu aad iga sii jeceshahay xagga jidhka iyo xagga rabbigaba haddaba haddaad igu tirinaysid inaan ahay saaxiibkaaga wax kula wadaaga isaga u aqbal sidaad ii aqbali lahayd oo hadduu ku xumeeyey ama wax kaa qabo aniga igu xisaab anigoo bawlos ah waxaan gacantayda ku qorayaa anigaa bixin doona kugu odhan maayo wax baan kugu leeyahay xataa naftaadaba ha noqotee haa walaalkayow xagga rabbiga farxad aan kaa helo qalbigaygana xagga masiixa ku qabooji waxaan aaminsanahay adeeciddaada oo sidaas daraaddeed ayaan warqaddan kuugu soo qorayaa anigoo garanaya inaad samaynaysid wax ka sii badan waxaan leeyahay isla markaasna ii diyaari meel aan ku hoydo waayo waxaan rajaynayaa in baryadiinna laygu kiinsiiyo waxaa ku soo salaamayaa ebafras oo xagga ciise masiix maxbuus ila ah iyo markos iyo aristarkhos iyo demas iyo lukos kuwaas oo ila shaqeeya nimcada rabbigeenna ciise masiix ruuxiinna ha la jirto aamiin